inkastoo magaalada beledweyne uu ka socdo horumar dhanka kubadda cagta ayaa haddana waxaa jira caqabado ku guduban isboortiga gobolka hiiraan taasoo ay ka mid tahay inuusan shaqayn garoonkii kubadda cagta laqanyo kaasoo u baahan dib u dayactir iyo in la saaro roog macmala garoon la-aanta haysato ururka kubadda cagta degmada beledweyne ayaa ku kalifay inay kiraystaan xiliyada ay qabanayaan tartamada garoomada gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado isdhexgalka bulshada islamarkaana looga madadaaliya dhalinyarada tahriibka iyo maandooriyaha guddoomiyaha ururka kubadda cagta beledweyne oo ka hadlay caqabadaha haysta isboortiga beledweyne ayaa codsaday in roog loo saaro garoonka laqanyo ee magaalada beledweyne
mahadcelin kadib waxaan aad aan u codsan lahayn ama caqabadahana haysta ka mid ah in magaaladan beledweyne uu ka socdo horumar sboortis horumarkaasna maaragtay aan kusoo bandhigayna garoomo gaar loo leeyaho maaragtay dad ganacsataa ay samaysteen oo had iyo jeer si aan rabto aada u helayn waxaad ogtahay hadda tartamo fara badan ayaa noo socdo muddooyinka lasoo dhaafay in la dheelan garoomanka maar dad kale u kiraysan oo fursad maalinta heshid keliya inaad qabsatid oo maarata sugaysid waxaa maaragtay dayactir la-aan ay ka jirtaa istaadiyo laqanyo iyo garooman kale maaragtay magaalada ku dhisan intoodaba uma haystaan wax dayactir eh waxaan codsan lahayn xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha soomaaliyeed wasaaradda dowlad goboleedka hirshabelle sboortiska guud ahaan inay iskaashi ay muujiyaan ay noo dayactiraan garoonka stadio laqayo waayo waxaad ogtahay waxaan ugu danleenahay oo had iyo jeer aan u taagannahay inaan dhalintan qabyaaladda iyo qurunka iyo muqaadaraadka iyo tahriibka iyo inaan maskaxdooda ka duwna sboortiskaas ay ku tartamaan sboortiska waa jimicsi waa caafimaad waa isdhexgal waa nabad waayo waxaad dareemaysaa magaaladan beledweyne maalmahan soo dhaafna nabadeeda way soo hagaagaysaa waxaana kaalinta ugu weyn qaata waa sboortiska sboortiska marka meel dhalinyarada xirfadooda lagu soo bandhigo ama garoon diyaarsan ma jiro sababta waxaa dareemaysa staadi laqayun iska xiran yahay aada u codsan lahayn wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha soomaaliya iyo midda hirshabeelle in kaalin ay ka geystaan oo maaragtay usoo jeestaan stadio laqanyo inay dayactir ku sameeyaan annaga had iyo jeer bilecdaan soo bandhigayno waa garoomo qof shaqsi leeyahay oo maalkiina annaga aan ku bixinayno si aan usoo bandhigno magaalada in magaalaha xadaari sports ay tahay si gooniina waxaan codsan lahay inay shirkadaha ay usoo jeestaan sboortiska ay ka geystaan kaalintooda ay samaystaan kooxaha ayaga magacooda matalahay waxaad ogtahay tartankii hadda soo dhammaaday ganacsatadahay godri moll ayaa markii ugu horreysay ay koox samaysatay ahayd koobkiina way hanteen shirkadaha ugu waaweyn magaaladan waxaa jooga daabshiloo kalea joogto salaam bankiyaa joogto amal bankiyaa joogo dayaxaa joogo shirkada waaweyn joog shirkadaas haddii sboortska inta usoo jeestaan ay dhaqaale geliyaan ama kooxaha ay dhisaan bilicda iyo horumarka magaalada ayay kaalin ka qaadan lahayn waxaan codsanaynaa inay baaqin ay ka jawaabi doonaan waxaana si gooniya aan u codsanaynaa in aan dayactir u xirno stadio laqanyo oo roog macmala noola saaro si had iyo jeer ay tartamada kan ka bax kan ku xigsa ay u ahaan lahaayeen si aan usoo bandhigno hadda aadi meel aan ku qabanno ma hayno aadi waxaa loo baahan garoon weyn oo diyaarsan sideed kooxooda u diiwaan gashaan xiriir kubadda cagta degmada beledweyne oo seeree waxaad ogtahay labada sano lasoo dhaafin inaan la qaban waxna loo qaban karin waa dayactir xumo haysata istaadiyo laqayn